toon magaalada minneapolis waxaa maalinkii lasoo dhaafo waa maalmihii lasoo dhaafa ee ka dhacaya dibadbaxyo ay dadka madowga ah dhigayeen kadib markii booliiska ay toddobaadkii hore nin madow ah oo gurigiisa ku jiro ku jira ay toogasho ku dileen haddaba dilkan iyo booliiska sida uu u raacay wadadii saxda ahayd iyo haddii kaleetaba wariyaha v o eda gobolkaasi maxamuud mascade ayaa ka wareysta garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolkaasi
ciidanka booliska ee magaalada minneabolis ayaa toddobaadkii hore magaalada ku dilay amiir laag oo ah wiil labiyo labaatan jira oo ka soo jeeda qowmiyadda madow ee maraykanka dilkan ayaa yimid kadib markii booliisku ay u soo dhaceen gurigu ku sugnaa wiilkan la dilay oo ku yaala bartamaha magaalada minneabolis garyaqaan amiin haaruun ayaa sharaxaya waxaa keenay dilka wiilkan iyo sababta ay ciidanka boolisku guriga gudaha ugu dhaceen maxamuudow askartii dishay waxay daba socdeen qof ay uga shakiyeen inuu guriga ku jiro kana soo qeyb qaatay dil ka dhacay magaalada st paul askartuna waxay wadatay waaranta aan digniinta lahayn marka sidaas ayay sikadiisa ugu soo galeen wiilkan la dilay amiir laakna hurduu ka soo booday gacanta isagoo ku wata bastoolad islamarkiina xabad waxaa ku furay askartii marka saasuu ku dhintay iyakana ay boolisku dileen
marka laga reebo muuqaal sagaal ilbiriqsi ah oo ay duubeen kaamiradaha ku xidhan shaararka booliska guriga u dhacay oo ay booliisku baahiyeen ma jiraan cadaymo kale oo faahfaahinaya sida ay wax u dhaceen weli way taxadarayaan madaxdu inay aada uga hadlaan sababtoo abaaritan ayaa socda hase yeeshee duqa magaalada minneapolis jacob fry ayaa markiiba wuxuu soo saaray in uu hakiyo galitaanka guryaha ee aan digniinta lahayn waarantigaas inuu hakiyo inta baaritaankan uu soo dhammaanayo runtii waxay dadku aad u cambaarinayaan arrintan askartu ay isticmaalayaan waarantiga aan lahayn digniinta guryaha lagu galayo sida kadiska askarigii dilka geystay oo magaciisa lagu sheegay mark heneman ayaa shaqada si kumeel gaar ah looga joojiyey balse waxaa magaalada minneabolis ka socda dibadbaxyo lagu dalbanayo in askariga shaqada gebi ahaanba laga eriyo lana maxkamadeeyo sababtaanu u banaanbaxayno waxaa weyaan wiilka magaalada lagu dilay oo madowga ah oo ay askarta minneapolis dileen oo gurigiisa ugu soo galeen isagoo hurda xaqdaradaas inaanu ka dagaalamno oo aanu banaanka ugu baxnay oo aan rabno inaanu dowladda u sheegno inay taasi cadaalad xumad ay tahay inay wax ka qabtaan inay ninkan askariga oo dilay inay shaqada ka eryaan oo ay weliba xukumaan
qoyska amiir iyo dibadbaxayaasha oo iskaashanaya kuna banaanbaxayay banaanka hore ee xarunta looga arrimiyo magaalada minneabolis waxay sheegeen inay sii wadi doonaan qayladhaanta ilaa iyo inta askariga laga soo xirayo dibadbaxayaasha ayaa ku doodaya in ay tahay waxaan la aqbali karin in boolisku ay baal maraan halkii iyagu ay sharciga ilaalin lahaayeen ninka ay dileen ninkii ma aha warqada ku oqonaa taasi waa khalad iyagu baan sharcigii raacin iyaguna hadday raadinayaan qof because sharciga ku dhahay waa in iyagu sharciga raacaan so taasi waa cadaalad xumo bartamihii sanadkii labada kun iyo labaatankii ayay ahayd markii george floyd ay dileen askar ka tirsan ciidanka booliska ee magaalada milkaasi way ka dhasheen dibadbaxyo rabshado watay oo keenay in la gubo ganacsiyo kala duwan hanti badanna la burburiyo dilka wiilkan madow iyo dibadbaxyada socda ayaana abuuraya cabsi ah in ay dhici karaan rabshado kale oo magaalada saameeya mar kasta oo qof madow ah uu ku baxo gacanta askarta runtii waxay sii damqaysaa boogo hore u jiray dilka amiir laag ayaa ku soo beegmaya xilli duqa magaalada minneabolis jacob fry la siiyey awood ee dheeri ah sidoo kalena ay dadweynaha magaaladu u codeeyeen in aan la kala dirin booliska magaalada minneabolis tallaabo kasta oo jacob fry iyo xer ilaalinta gobolku ay ka qaataan kiiskan ayaana noqon doonta mid si weyn isha loogu hayn doono maxamuud sheekh axmed mascade v o a minnesota